bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidanka xasilinta caasimadda muqdisho ayaa habeennimadii xalay ah howlgallo guri guri ah oo ay ka sameynayeen degmooyinka wadajir iyo sidoo kale dharkiinley ee gobolka banaadir waxaa intii u socday howlgalka lagu qabtay oo kor u dhaafaya labaatan laba boqol oo qof dadka la qabtay habeennimadii xalay ee howlgalka baaritaanka ayaa la sii daayay waxaana jiray tiro ay la hareen hay-adaha amniga kuwaasi oo baaritaano dheeraad ah lagu sameynayay dhanka kale sarkaal ka tirsan ciidanka xasilinta caasimadda muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in degmada wadajir xalay lagu qabtay sarkaal ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo hadda ku jira gacanta ciidamada amniga sarkaalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ma uusan sheegin magaca sarkaalka lagu qabtay howlgalkii xalay laga sameeyey muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ee gobolka banaadir degmooyinka xalay ee lagu sameeyey howlgalkan ayaa waxay ahaayeen kuwo ay inta badani ka dhacaan dilalka qorshaysan ee laga fuliyo gudaha caasimada soomaaliya muqdisho kuwaasoo inta badan ay geysanayaan kooxo bastoolado ku hubaysan waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli muddooyinkan dambe ay si aad ah u soo shaacbaxayeen dilalka qorshaysan ee lagu loo geysanayo dadka inta badan birmageydada ah oo u badan odayaasha iyo sidoo kale haweenka maamulka wasaaradda kada iyo gaadiidka badda ayaa waxa ay ama digniin u soo jeediyeen ganacsatada in ay xiliyadan oo kale ay ka taxadiraan gelista badda oo la sheegay in lagu jiro haatan badxiranka agaasimaha guud ee wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda mudane maxamed cismaan cali dhagaxtuur oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in la gaar islamarkaasina loo baahan yahay in ay maraakiibta iyo doonyaha culeyskooda uu ka hooseeyo kun iyo laba boqol oo military ilaa iyo kun iyo shan boqol aysan isticmaalin badaha maadaama xiliyadan oo kale ay jiraan muujado iyo sidoo kale dabaylo daran agaasimaha guud ayaa ka hadlay ayaa la hadlay ganacsatada in ay ganacsigooda ku soo saaraan maraakiibta culculus ee tankooda intaasi uu ka weeyahay si aysan u khasaarin hantidooda ayna sidoo kale ugu waayin badahaasi xiliyadan oo kale marka la gaaro hayaa badaha maaliya gaar ahaan xeebaha waxaa ka dhaca dhibaatooyin kala duwan oo soo gaara kalluumaysatada iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo sidoo kale kabari ee puntland ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka dhacay shir gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay shirkan gaari ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa iyo laba ruux islamarkaasina ay ku dhaawacmeen sideed kale oo dhaawacyadooda dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen shilka ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo ayagu ah inta badan degmada waa deegaanada maamulka puntland waxaa islamarkaasina geysa soo gaara inta badan si isticmaala waxaana xusid mudan in labada ee haatan shirarkan uu ka dhacay sidoo kale boosaaso inta badan ay yihiin goobo buuraley ah oo gaadiidka dhibaatooyin kala duwan how ku qabo dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in la dhisayo sharciyadda ay ku shaqaynayaan hay-adaha dowladda marka ay xildhibaanada baarlamaanka ka soo laabtaan fasaxooda sharciyadan la dhisayo ayaa waxa ay ka qayb ah sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga ka hortaga kalluumaysiga sharci darrada dowladda hoose sharciga batroolka iyo sidoo kale kuwo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa maadkii shirkii golaha wasiirada ee toddobaadkan waxa uu shaaciyey in ay diyaar yihiin baarlamaankana la horgey doono marka ay fasaxooda ka soo laabtaan sharci intooda badan wasiir ku-xigeenka oo ka hadlayay waxa uu sheegay in kulankii golaha wasiirada ee khamiistii lasoo dhaafay ay ra-iisul wasaaraha ay ka qayb ahaayeen kulan wuxuuna golaha wasiirada kulan dheer oo in muddaha soconaya ay ka yeesheen arrimahaasi sharciyada la xiriira iyadoo sidoo kalena sharciyo dhowr sharciga warbaahintii oo baarlamaankii hore uu meel mariyey balse haatan la sheegay mar qaba doono
oo ay ka mid yihiin hindiisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada runta iyo dib u heshiisiinta qaranka sharciga dawladda hoose xeerka dhisidda guddiga muftida sharciga badroolka sharciga beeraha hindisa sharciyeedka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka golaha xirfadlayaasha caafimaadka hindisa hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa hindisa sharciyeedka badda hindisa sharciyeedka shirkadaha combany law hindisa sharciyeedka dembiyada kufsiga iyo sexual offensive bill wax ka beddelka sharciyada kalluumaysiga si loo waafajiyo xeerka ciqaabta dib ugu noqoshada hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha diyaarinta hindisa sharciyeedka tamarta ansixinta hindisa sharciyeedka maaraynta maaliyadda hindisa sharciyeedka istaatitkada hindisa sharciyeedka nidaamka hay-adaha samafalka dib u eegista sharciga warbaahinta iyo hindisa sharciyeedka waxbarashada waa hindisa sharciyeedka diyaar noqon doonaa shanta julaay ee la rabo in baarlamaanka la horgeeyo
ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya dalka sacuudi carabiya ayaa waxa ay ku waramayaan in qarax ka dhacay laba qof ay ku geeriyootay meel la sheegay inay u dhowdahay xeebta laguna magacaabo khatiif oo ku taala bariga dalkaasi warbaahinta sacuudiga ayaa ku warra magaalada kataf oo qaraxu ka dhacay ay xeebta ku taalo una dhowdahay ama ay degihiin dadka ah wakaalada wararka ee f b ayaa waxay soo xigatay shaqsi magaciisa ka gaabsaday in warbaahinta ambalasta goobta ay ku qulqulayeen sidoo kalena qaraxu uu ahaa mid aada u xoogan dadka deegaanka ama magaalada qadaf ayaa reuters in ay maqlayeen daryanka qaraxa waxayna sheegeen inuu aada u culus trumpna waxa uu ka dhawaajiyey in ay ka baxayaan heshiiskii isbeddelka ee cimilada baariis lagu saxiixday kaasi oo u sheegay in maraykanku uu ka baxayo madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ka mid ahaa magaalada baariis kaasi oo wax isfahama uu kasoo bixi isagoo takaabada aqalka cad ee ugu baxayo heshiiskaasi culayska dhaqaale ee uu dalkiisa saarayo awgeed waxaa arrintan ay ka dambaysay isfaham waa uu kusoo ilaaday shirkaasi oo baariis lagu soo gabagabeeyey warkiiba aad ka waa naga intaha anigoo ah maxamed guramin ayaa idiin soo saaray idiinana socodsiinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo